haatanna kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maaskii ama foldoboolkii ugu qaalisanaa ee la farsameeyey inta lagu guda jiro xanuunkan covid nneteen ee oo keena coronavirus waxaa qiimaha maaskan uu yahay hal dhibic shan milyan oo dollar ama hal milyan iyo bar dollar oo lacagta maraykanka ah sababta qiimihiisuu intaasi u noqday waxa uu ka samaysan yahay iyo weliba in qafuun inta uu indhaha isu qabtay uu iibsaday barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad barnaamijka dhegaystayaal ku maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo caawana ay barnaamijka marti inoogu tahay fanaanada nimco maxamed cabdi oo ku magac dheer nimco degan
horta waxay ahayd heestii ugu fududayd ee aan muuqaal duubo haddana waxaa la moodaa in juhdi badan aanu gelinay waxaan ku odhan karaa thirty minutes ayaan ku duubna barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dhowrkii bilooda u dambeeyey waxaa dunida si daran ugu faafay xanuunka covid nneteen ee uu keena coronavirus kaasi oo marka laga soo tago in ay u dhinteen kumanaan qofa sida oo kale ku dhacay malaayiin kale islamarkaana wax weyn ka bedelay qaabanololeedka ay bulshada u noolayd ka hor inta aanu bilaabmin waxaana tan iyo markaasi qofba tamartii isagoo adeegsanaya ay bulshadu maalinba la imanayeen hanaankii ay kaga dabaalan lahaayeen waayahaasi cusub islamarkaana ay uga badbaadi lahaayeen xanuunkaasi laga wada cabsaday bahda caafimaadka ayaa iyaguna tan iyo xilligaasi ku howlanaa inay gudbiyaan farsamooyin ay bulshadu ku badbaadi karto iyadoo gacmaha oo si joogtaa loo maydho amaba loo dhaqdo iyo maaska amaba marada afka iyo sanka lagu daboosho ay noqdeen waxa ugu muhiimsan ee dadka lagu booriyo si ay u badbaadaan haddaba nin u dhashay israa'iil oo farsameeyey waxyaabaha laysu qurxiyo ayaa dhowaana soo saaray maask ama foldobool uu ka sameeyey noocyada macdanta qaaliga ah kaasoo qiimihiisa uu ku sheegay hal milyan iyo shan boqol oo kun oo dollarka maraykanka arrintaasi oo si weyn laysu weydiiyey cidda ku dhici karta amaba u bedheedhi karta inay iibsato oo ay afka ku daboolato bal haddaba aan soo dhoweeyey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan la socday islamarkaana nala wadaagaya waxaana ugu horreyn inoo faahfaahin doonaa noocyada macdanta ee uu ka samaysan yahay maaskaasi ama foldoboolkaasi
waa mahadsantahay cabdixakiin maaskan sidaan la soconno waxaa laga sameeyey diamond iyo dahab isku jira saddex kun iyo lix boqol oo dhagax oo diamond ah oo weliba diamondka madow iyo mid kacad isugu jira iyo siddeed iyo toban ful oo dahab ah ayaa maaskan ku xardhan marka run ahaantii waa dareemi kartaa wakti badan iyo hanti badan ayaa gashay maaska waagaag cajabay cajiib bal waa si wanaagsan haddaba markaa muxuu kaga duwan yahay maaskiyadii caadigeenu isticmaalaynay ama afdabaalkii caadigeenu xidhanaynay marka laga imaado inuu ka samaysan yahay deeman iyo weliba dahab wuxuu kaga duwan yahay marka hore qiimaha waxa uu ka samaysan yahay iyo weliba maaski inuu yahay n nn marka sidaan la soconno waxyaabo kala duwan ayaa maaska laga sameeyaa laakiin kan waxa uu ka samaysan yahay dahabkii iyo diamondkii oo laisku daray
hore waynu naqaanay kuwa ka samaysan marada iyo maxaan ku dhaha wixii la halmaalaa ee dadku afka ku daboolanayeen bal haddaba su-aasha isweydiinta le waxa weeye qiimihiisu muxuu yahay maxaa baalkaa lagu helaya ama lagu iibsanaya waa su-aal muhiim ah run ahaantii markaad eegto dad badan ayaa isweydiinaya waxaasoo deemana iyo dahaba maas la geliya waa garan kartaa hanti badan ayaa gashay marka waxa qiimaha maaskan uu yahay hal dhibic shan milyan oo dollar ama hal milyan iyo bar dollar oo lacagta maraykanka ah aad buu dabcan qaali u yahay waana weji xir un keliya wax kale looma isticmaali karo aan ka ahayn in viruska lasaga ilaaliyo marka shaqada uu qabanayo waa maaski caadiga ahaa laakiin qiimaha iyo waxa uu ka samaysan yahay ayaa ayaa aad uga duwan waa gabaalkii dhammaayee hal dollar iyo laba dollar iyo saddex dollar iyo wixii la halmaano kolba noocu yahay loo iibsanayay amaba lagu soo qaadanayay baa hadda maraya hal milyan iyo bar waa hal milyan iyo bar waagaag weli haddaba cabdiqaadir ciidamo dalbatay ma jirtaa cid dalbatay oo lacagta intaa leen ku gashay oo ku talagelaysa baalka inay xidhato maaskan ama afxirkan ka samaysan diamondka iyo dahabka waa la dalbaday waxaa soo dalbada nin ganacsada ah oo maalqabeen oo u dhashay dalka china oo ku nool laakiin dalkan maraykanka isaga ayaa soo dalbaday waana waana dabcan hadee waa dareemi kartaa oo diyaar ayuu u yahay inuu bixiyo lacagta intaa la eg wagaag markaa ninkaas odayga ahi afka wuxuu ku qaadanayaa hal milyan iyo bar dollar ayaa afkiisa saarnaanaya hal milyan iyo bar dollar ayaa ninkaasi sanka iyo afka ugu xirnaan doonta marka uu maaskaasi qaato
wagaag wagaag marka ma istiri isagaaba gaar ugu baahan doono wax ilaaliya iyo weliba security iyo ciraacda ilan alaabtu sitaa la ogyahay dabcan waa loo baahan doonaa maaska cidda iibsata keliya kuma ekaanayso ilan waa maas howl kaaga baahan oo lacago kale ayaa waxaa lagu bixin doonaa waardiye iyo cid ilaalisa waa maas ay shaqo sugayso ilan waa nin hanti afka ku sitee
wagaag ugu dambayn haddaan ku weydiye cabdiqaadir hal milyan iyo badh oo maask lagu iibsanaya waa lacag aada u badan walow dee maxaan ku dhaha qofkay u gaadha aanay lacag badan ku ahayn amaba aanay culays badan ku noqonaynin lacagta intaa leeg cid kasta awooddaa ma iibsan kartaa oo ma ku geli kartaa mise waxaa jirta shardi ku xidhan
ninkan sameeyey maaska ayaa waxa uu sheegay cid kasta oo lacag leh way dalban kartaa laakiin waktiga ayuu xadiday oo wuxuu yidhi wixii ka sokeey wixii ka dambeeya koob iyo soddonka bisha december ee sanadkan ciddii soo dalbataa wuxuu sheegay inaysan heli doonin marka wuxuu u sheegay shuruudda waxay tahay kow iyo soddonka december ee sanadkan ka hor inay dadka soo dalbadaan ciddii aan soo dalbaninna inaysan heli doonin ayaa loo sheegay marka qiyaastii dee waxa weeye bahalkii inta xiisaha uu leeyahay ee xanuunkii jiro buu leeyahay bahalkii ha laga faa'iidaysto dabcan ha intii uu xanuunka jiro iyo sidoo kale waxaana laga yaabaa inuu ka wado maadaama maaskan uu wakti badan gelayo hanti badan ay gelayso marka dadka dalbanayana yani inay xilli hore soo dalbadaan iyo sidoo kalena dhinaca ganacsiga haddii loo eego ama la qiimeeyana wuxuu noqon karaa inuu ka yara baqayo inuu soo baxo tallaalkii looga hortegayay xanuunkan markaas kadibna aanba maaska loo baahanin oo shaqadii maaska ay halkeeda isaga ekaato aad iyo aad baan kugu mahad celinayna cabdiqaadir adigaa mudan cabdixakiin ugogoryay gablada
markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi ay barnaamijka caweyska washington siisay fanaanada nimco maxamed cabdi oo ku magac dheer nimco degan iyadoo fanaanadu ugu warantay magaalada hargeysa wariyahayaga sagal mustafe xasan nuur wahagaag waxaanu gurigeeda ku booqanay oo aan la joognaa fanaanada qaaliga nimco maxamed cabdi oo ku magac dheer nimco degan nimco kusoo dhawow caweyska washington v o a magaalada hargeysa iyo weliba dee washington laftarkiisa laga qabto oo halkaasi isaguna daadihiye ka yahay cabdixakiin shirwac sagal mustafa xasan nuur waan dhowhay waad ku mahadsan tahay sidaad ii soo booqatay adiga iyo cabdixakiin baan soo dhaweynayaa waa hagaag aada baad umahadsan tahay bal marka hore nimco waxaad noogu bilowdaa maxaan idhahdaye goobtaad ku dhalatay inkastoo iminka goorta la dhashay dadku aada iskaga diidaan goobtaad ku dhalatay iyo maxaan idhahdaye fankaagu goobtii ugu horeysau ka hana qaaday sagal waad mahadsantahay waa runtaayo anigu imika waxaan idhahdaye kusoo koobay baadan nineteen mooji halkaa loo dhaafi maayayada magaaladan hargeysaan ku dhashay ikhtarkaa weyn ee hargeysa ayaan ku dhashay fankaygu waxaan odran karaa wax dee iska maxaa la dhahdaa hobi iskaga kay jiray buu ahaa weligiiba oo kuma odhan karo waktigaasaan bilaaba aan ku odhan karaaba waa wax laga yaaba inaan kuba dhashay laakiin meeshii ugu horeysay ee la arkay inaan microphone sito aan masrax istaago waxay ahayd dalka u k magaalada london waa hagaag ma xasuusataa heestii ugu horeysay eed een markaasi mashrax la soo istaagto isagale waxay ahayd heestaasi hees waxaan barnaamijkan horta ka qayb galay aytiin mayhaa oo lagu qabanayey north london xaafad kingstown laydhaha waxaan ahaa waktigaa qof barnaamijkan ka qayb gashay oo daawada ahay ahaa hees uu markaa faad cumar yiri qaadayey waan xabeebsano kuma luuqeyn karo laakiin hees aynu u haysanay inay tahay heesta calanka waktiyadaa anigu aan dalka joogay intaan dalkaba ka tegin oo tidhaahda somalilan dalkayga ayuu faad qaadayay heestaas waxay leedahay jiib jiibta markaa laba hablood oo isxilqaamay oo dadaalaya ayaa la jiibinayay asaa hatee iyagu markaa ahaa dad qurba jooga anigu markaa dalkan ka imid oo dee waxaanu sida casharkan u xafidsanaa taw intaan idhi ayaan hablii goore la gooran mikrofoonkii kala booday aan garan waayay halkaas aan ka bilaabay sagaal jiibta maasha allah n taasi waxay ahayd markii ugu horeysay ee aada bilowday heestii kuugu horeysay ee adigoo keligaaya aada nimcay mashrax intaad lasoo istaagto aada mikrofoonkana qabsato aada ana dumar kalaba ku qabsanin oo aad keligaa isla soo taagto
taana waan xasuusnahayo maalinta sanad guurada jabuuti aad iyo aad xabaysu ma jiraan sanad guurada jabuuti baan si officiala u noqday fanaan caadiya bartaasaan ka bilaabay heesay karaan jaamac qaado oy tiraahda adigaa degay qalbiga ha wadnaha dacalkiisa nacam taasay ahayd sagalay iyo heese cusub oo calanka jabuuti loo qaadayey toddobiyo labaatan guuradii dalka injaarkan ee jabuuti Markay xorriyadda ayay qaateen.
ahayd- ayay ahayd nimco keligeed un cid mikrofon Maasha ku Allah.
qabsan markay ahayd waa hagaag markaynu intaa taariikh nololeedkaagii koobnaa aynu kaga soo gudubno Een, mar kale barnaamijka caweyska washington ayaanu ku guda jirnaa nimco degan ayaana marti noogu ah Een, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay nimco adigoo weliba aada u daalan oo xabeebsan inaad codsigaygii naga aqbashay waananu kaaga mahad celinaynaa Een, waananu ka raaligelinaynaa dhegeystayaasha in badan haddii een, codkaagii macaanaa aada ku luuqeyn kari weydo barnaamijku waa barnaamijkii caweyska washington ayaynu bartan kaga jirnaa sidaan hore idinku sheegay nimco degan ayaa marti ku ah Een, nimco waxaa jirta een, hees la yidhaahdo geel jire waxaa wada qaada adigiiyo fanaanka qaaliga anshax Een, heestaasi runtii waxay yeelatay saameyn fara badan waxaana yeelatay een, reaction markaynu nidhaahno falcelin fara badan bay yeelatay oo hadday noqoto dhalinyarada social mediaha isticmaala een, ay siyaabo kala duwan uga een, uga faalloodeen heestaasi Een, waxaa jirta sidoo kale sawir ay bixinayso oo aada cajiibo ah adiguna aada maxaan idhahdaa inankii kuba daadinayso oo inankii qurbaha ka yimid oo isaguna geel jiraa Een, hadday noqoto labiska hadday noqoto deegaanka bal heestaasi maxaad nooga sheegi kartaa Een, isagale heestaasi horta een, waa runtaa horta waxay ahayd heestii ugu fududayd ee aan muuqaal aan duubo haddana waxaa la moodaa in juhdi badan aanu gelinay waxaan ku odhan karaa thirty minutes ayaan ku duubna haye Een, halkanaanu ka baxnay Een, markaa xagga galbeedkaanu saaran u kaca markii hore kadibna oonu kaftanay waxaan idhi war heesta geelna wuu ku jiraa galbeedna waad inoo wadaane galbeed geelma jooge labaa joogtee xaggan deegaankan dhinacan balaynu ka war doonno haye nin maxamed jaamac ladhaha ameerika kasoo guuray oo halkan een, salaxle area meel shiniya ka samaysta bay kusoo dhacay waan ku dhuftay maxamed waxaan u baahanay qalabka noocaasa atmosfas- atmos- atmosferka noocaasa jawigaas iyo qalabkaas iyo geelaasaan isla rabnaay bal ka waran haye dheegaa buu yidhi haye inta baan aydinaya Haye.
ee igu soo haada haye halkanaan dabata ka shiraaqanay cadceedoos liiqa sii dhigaysaan tagnay aad baan ugu mahadnaqaya intii ka qayb qaadatay halkii baanu dabeetana thirty minutes ku duubnay haye sheekaduna waa iska dhisnayd haye dee markaasay yidhahdeen laba wiig ka hor haddaan noo iman lahaydeen dhulku cagaaran baan noo iman lahayd haye marka dhulku maro sidaa ka qurux badayna way jirtaa deegaanku salaxley buu ahaa heestu saasa isaga hawl yarayd laakiin haddana marka la eego waad moodaa inaanu time dheer gelinay
adduunka iskarab degay waxaa geesi loo yahay ee loo guntanayaa ee loo guntanayaa guudka sare in laga dego in laga dego war adduunka iskarab degay waxaa geesi loo yahay ee loo guntanayaa ee loo guntanayaa guudka sare in laga dego in laga dego
afagaalka guriyu dayaxaa isgaramaray isgaramaray war hore inaan tagay maba ogid ka darani aan angelina soo jiray afagaalka guriyu dayaxaa isgaramaray isgaramaray war hore inaan tagay maba ogid ka darani aan angelina soo jiray
geliyo lo iyo adoo wataguuyo xoola okaawihii iyo sita go'an yar iyo gudin badiga gadaysa samadaanu guura u guura geliyo lo iyo adoo wataguuyo xoola
wadaqanku weynu angaaruleyna wadaqanku weynu angaaruleyna galad eebba weyniyo iyo waxa la goyn karayn weliga weliga ha garab marin geliyo lodiyo adiga ha garab marin geliyo lodiyo adigu ko aygu ceeb maaha wadaqanku weynu angaaruleyna wadaqanku weynu angaaruleyna galad eebba weyniyo iyo waxa la goyn karayn weliga weliga ha garab marin geliyo lodiyo aniga hagarab marin geliyo lodiya adigu ko aygu ceeb maaha cabdi gudintaydu ceeb male cashaq ruuxu gubayo gowracay ayaanahay cashaq ruuxu gubayo gowracay ayaanahay nin guurkaaga jecel baanahay go'aya adigee gacantaada gacantaada gacantaada gacantaada idhi cashaq ruuxu gubayo gowracay ayaanahay cashaq ruuxu gubayo gowracay ayaanahay nin guurkaaga jecel baanahay ku go'aya adigee gacantaada gacantaada gacantaada gacantaada idhi
anigoo hablaha gabi quruxiguma gaadhay oo la yaqaana geeyo geeyo bad adigu aniga gacalooy i leedahay hay saarin gacante gacantaade gelaaga sii wado
een waxaa tahay qurbajoog waxaa tahay qolqoljoog labadaba waad isugu jirtaa een iminkasta waxaad degan tahay magaalada hargeysa adigii caruurtaadiba een bal ka waran nolosha qurbaha iyo nolosha halkan maxaa farqi u dhexeeya oo dhamahay isagale horta wax laysbarbar dhigi karaba maaha oo qof waliba dalkiisa noocuu doona ha ahaadee qof waliba dalkiisa ayuu ka jecel yahay dal uu ku yahay maxaa la dhahdaa marti horta taasi een, uma malaynayo inaan u baahan tahay faahfaahin badan balse haddana marka si kale loo eego een, markay tahay een, maxaa la dhahdaa qof een, hibo faneed oo kale ku jirto ama doonaya in wax soo kordhiyo kolleyba qurbaha oo kale iyo halkan way kala duwan yihiinoo halkan wax badan baa kuu suurtagelaya dalkaagii hooyada wax walba dhinacaaga yaalan sagale waliba oo hodan aada iyo aad marka waxaan kusoo koobayaa cirka iyo dhulkiisu jira waa hagaag een fanka waktigan iyo fanka waktigii hore maxaad ku tilmaami lahayd isbarbardhig haddii aad ku samayso
anugu horta dadku waxay idhahdaanba fankii horaa caynkan ahaa caynkan ahaa anugu kanaaban ku tilmaamaa inay geesiyin yihiin haye een, fanaaniintan soo baxaysa weliba qaarba qaarkay kasii dambeeyaan Een, fankii hore wuxuu ahaa dowlad dhan oo maxaa la yidhahdaaye golihii wasiirada leh tii wakiilada leh tii wax walba leh haye Een, heesta keliya marka riwaayadii waxaa halkaa iska dhigno waxay soo mari jirtay broses dheer haye abwaankii haddana faafreeb baa imanayey oo abwaankii hestiisii wuxuu odhanaya warbal leega haye waxaa ku xigayey maxaa la yidhahdaaye in mulaxankii haddana waa laga tegayey haddana musiciankii intaan la gaadhin ayaa haddana muusigii qof kala sameynayey haddana waa laga eegayey haddana muusigii baa la samey la la tumayey haddana waa laga ila eeg buu ahaa oo wax walba laysla eegayay Haye.
kan imika waxaad arkaysaa inan yar oo shalay soo baxay oo midhihiisii wata oon cidi ka eegin oo lixankiisii wata oon cidi ka eegin oo haddana ku yaroo isaga lamid oo kale oo muusishana oon cidi muusigii u soo samayn uu tumayo oo haddana uu ku luuqeynaya kii midhaha iyo lixankaba sameeyey haye oy haadaysa sagale aada iyo aad oo intaasoo milyan daawanaysa haye waxaan ku leeyahay kanaba ka geysisan kii hore sagale waa hagaag nimcoy bal aynu waraysiga dib ka dhigano mar kale aynu caweyska washington iyo dhegeystayaasha halkan nagala socda aynu hees usoo xullo maxaad usoo qaban lahayd mid kamid a heesahaaga caan ka baxay ee shan milyan weliba ay daawatiyo dheeraad Een, bal taasaan jecelayn noo soo qabat hadalka kii dabacsan okay taa adaynoo xulay waa hagaag oon kugu raacsanay
waa hagaag heestaasi hadalka kii dabacsan iyo nimca degan mar kale codkeeda aynu ku wada raaxaysano dhegeysa habboon
hadalka kii debecsan baa jacaybku ku tiirsadaa farxadan laga daaliniyo duxbay sheekadu tahay doortii badadiyoodoga qurankwa uga daraa doortii badadiyo ilay murankuwa uga daraya waxaan murti kugu dul furay adoo dusha ka xafiidiyo dulqaad baan kaa rabaa dulqaad baan kaa rabaa
dhegaystayaal qayb kale oo waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda tan iyo tin barnaamijkan mid lamid ay isugu iman doonaana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
sultaan kugu idhi doraa intaan isku kumanahay miyaan dal shisheeye iyo dibadda ka aadayaa halka dayeeqo rabtiyo dalkan kula joogayaa sidaynu isu doraniyo duntan kula haynaya adaa dunida bashide maxaan kugu iidaya maxaan kugu iidaya
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
haatanna aan ku yara nasanno heestan macaan
igi bartuu jiro